maxkamadda markay dhegaysatay doodii u dhaxaysay dhinacyada xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida iyo qareennada difaaciyay rafcaanlaha maxkamaddu waxaa u caddaatay rafcaanle dable xoogga axmed cabdilaahi cabdi caydiid inuu yahay dembiilo galay dembigii lagu soo oogay maxkamadda sare ciidamada qalabka sida waxay ku racday xukunkii maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida horay ugu xukuntay gacanku dhiigle dembiile gacanku dhiigle dable xoogga axmed cabdilaahi cabdi caydiid oo ahaa dil toogasho ah ahna qisaastii marxuum cabbaas cabdilaahi sheekh siraaji akis wasiirkii howlaha guud iyo dib u dhiska dowladda federaalka soomaaliya